xili ay kasii darayso musuq maasuqa ay isku hayaan madaxda dowladda federaalka uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa sii siyaaday isdabamarinta hubka ay shisheeyaha ka helaan cabdi faarax juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la magacbaxay puntland ayaa shaaca ka qaaday in halis amni oo xoogan ay ka timid cunuqabatayntii hubka ee laga qaaday dowladda federaalka waxa uu tilmaamay in dagaalo siyaasadaysan oo dana shaqhsiyadeed ku dhisan loo adeegsaday hubka ay dowladda federaalka ka heshay shisheeyaha hubkaasna aan lagu aamini karin xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxa uu tusaale usoo qaatay dagaalkii raaskamboni oo uu sheegay in dowladda federaalka ay u adeegsatay diyaarad daroon ah sidaasi darteedna ay habboon tahay in dib loogu celiyo cunuqabataynta hubka waxa uu kaloo xusay in dayancafinta ay iyaduna tahay mid aan habbooneen maadaama buu yidhi ay dowladda federaalka ku astaysan tahay kuwa ugu musuq maasuqa badan caalamka marka in cunaqabataynta hubka laga qaadaa khatar baa ka iman karta tii baa dhacday daroon baa laysoo isticmaalay soomaalidana maanta waxaa ka suurtagala nuclear inay isu isticmaasho wixii gacantooda soo gala meeshay kala joogto waa fafaalaha muuqda waxaana muhim ah in cunaqabataynta hubka oo la joojiyey maaragtay in dib loo soo celiyaa muhim ah hubka iyagaa isu adeegsanaya way muuqataa daroon bay isu isticmaaleen wax ka weyna way isu isticmaalayaan bari hadday gacantooda gasho waayo waa dadaan heshiis ahayn oo aan weli soo kala kaban weeye arrintaas marka khayr mas-uulnimo ahdi in lagu degdego daynta cafinteeda ayaa ah iyaduna khayr mas-uulnimo kale oo la qaaday waayo dalkaani the most corrupted nation on earth bay ku calaamadsan tahay dalka ugu musuq maasuqa badan ma haysato shuruuc ay ku heshiisan iyo mekanism ma haysato heshiis maaha shuruuc ma laha siyaasiyiinta u dhundaloola arrimaha geeska afrika ayaa sheegay in maamulada ka jira dalka soomaaliya uu midba kan kale ka musuq maasuq badan yahay ayna mar weliba isku diraan qabaa'ilaadka walaalaha ah ee wadadaga dalkeena soomaaliya iyadoona hubkii ay shisheeyaha kasoo qaadeenna ay ku hubeeyaan qabaa'ilaadkaas si kastay ahaataba dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban ayaa hadda isku tilmaamaya musuq maasuq iyadoona maalin weliba eedeen hawada isku marinaya